أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إنا إذا لمن الآثمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo lixaad ee suurat suuratu lmaa-ida ka mid ah qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum dhexdiina marqaatigiisa marqaatigalkiisa idaa haddii ugu shahaado ah uu ku mar idaa goortii uu ku marqaati galo xadara uu soo xaadiray axadakum midkiin uu kusoo xaadiray almowtu geeridii ay ku timid xiina goortiina ay ku timid xiina alwasiyati dardaaranka goortiisiina ay ku timid ithnaani shahaadatu thnayni laba marqaatigood waaye labada ooda waa cadlin cadli u saaxiib ah kuwaas oo minkum idinka idinka mid ah oo idinka muslimiinta idinka mid ah ow amase aakharaani kuwa kale laba kale kuwaas oo min hayrikum idinka heyrkiin ka mid ah oo yacnii aan ummadii aan idinku diinta ahayne gaalada waay shahaadadu marka sidaa bay ahaanaysaa in antum idi in antum idinku haddii darabtum aada socotaan fil ardi dhulka korkiisa aad ku socotaan fa asaabatkum ay idinku dhacdo markaa musiibatulmowti geerida musiibadeeda ay idinku dhacdo taxbisuuna waad xabisaysaan humaa labadaas ayaad xabisaysaan min bacdi salaati salaada gadaasheed fayuqsimaani waa dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan labadaas in irtabtum haddii aada shakisaan waaye in irtabtum haddii aada shakisaan way dhaaranayaan yaquulaani xaal waxay dhahayaan laa nashtarii ma iibsanayno bihi bishahaadati markhaatida ku iibsan mayno hamanan lacag ku iibsan mayno walow kaana haba ahaado midka loo dhaaranayo isaga ama dushiisaba lagu dhaaranayo oo isaga yacni shayga lagu yacni loo dhaaranayo dartiis ama kan isaga markaa dhaarta wax ku helayo haba ahaado daa qurbaa dhowaansho mid u saaxiib ah oo qaraabo mid u saaxiiba walaa naktumu ma qarinayno shahaadata allaahi ilaahay markhaatigiisa ma qarinayno inaa annagu idan haddii aan qarinno markhaatida alleh la min alaathimiina kuwa dembaabayaan ka mid ahaanaynaa aayaddan marka hadalkeedu aaduu u fara badan yahay dhowr meelna waa laga baxfiyaa aayaddan oo waa laga baaraa meesha ugu horeysa waa sababu nusuulkeedaan sheegaynaa marka hore dabadeed marka aayadda inay muxkam tahay inay mansuuqo tahay oo aayaddan yacni xukunkeedu in la nasakhay iyo inaan la nasakhin masalada ku saabsan yaa raacayso ee tan saddexaadna tarkiibka aayadda iyo icraabka aayadda aayaddan iyo tan ka dambeysaba ilaa ibnu abu abu jacfar ibnu naxaas uu yidhi aayaddan tarkiibkeeda iyo qiraa'adeeda xifdiga xaggiisa iyo muxkamnimadeeda iyo mutashaabiheeda war badan ayaa ku jira yidhi nacam oo aayadaha marka wuxuu ku tilmaamay macaanidoodu ay adag tahay buu ku sheegay marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa iyo marka sabu nusuulka aayadda wuxuu ahaa tamiimu bnu aws addaari iyo cadiy bnu baddaa oo markaa kirishtan ahaayoo nasraani labaduba ay nasaaro ay ahaayeen ayaa madiino ka baxay shaam ayayna ganacsi u aadeen waxaana la jiray oo la socday budayl nin la yidhaahdo oo mowlaa camr bni alcaas ah nin budayl la yidhaahdo oo camr bnulcaas mowlihiisa ahaa ayaa la jiray ninkaa muslim buu ahaa isaga safarkii markuu ku jiray buu xanuunsaday xanuunkiisii markii uu aada u darnaaday ayaa marka uu wuxuu ula dardaarmay labadii nin dardaaran buu sameeyey wuxuuna u dardaarmay tamiim iyo cadiy bnu baddaa wuxuuna amray alaabtiisaas inay u dhiibaan hadday madiino ku laabtaan xoolihiisa iyo alaabtiisa inay dadkiisa siiyaan budayl marka waa dhintay oo hadalkaa wuxuu ku dhintayba markaas dhacdadaas alaabtii bay baareen marka tamiim iyo iyo ninkii kale cadiy bnu baddaa ninkii alaabtiisii bay fatashaad ugu dhaqaaqeen weel marka waxay ka qaateen weyn oo fida ah oo korkana marka laga ma lagu naqshadeeyey dahab oo saddex boqol oo midqaal la eg oo fida ah laakiin kor baa waxaa looga ekeysiiyey bulukaati iyo waxbaa la marmariyey dahab u eg dabadeedna marka weelkaabay qaateen danahooday dhammaysteen madiinay kusoo laabteen markay madiino yimaadeen alaabtiibay waxay u dhiibeen dadkii ninka uu ka dhashay dadkii marka alaabtii bay fatasheen warqad bay ku arkeen alaabta dhexdeeda saxiifad bay ku arkeen oo ay ku taallo alaabtaa inuu ka mid yahay jaam weel marka yacnii fida ah oo intaa intaa sidaa iyo sidaas ah waxay u yimaadeen tamiim iyo cadiy labadii nin ee alaabta u keentay markaasay waxay ku yidhaahdeen hal baaca saaxibunaa shay-an min mataacihi ninkan innaga dadkee ninkeenna ah alaabtiisa wax ka mida oo iibiyey ma jiraa maya bay dhaheen qaalaa laa markaasay waxay ku yidhaahdeen fahal itajara tijaaratan wax tijaaraa ma sameeyey inta jidka lagu jiray maya bay dhaheen markaasay haddana waxay yidhaahdeen hal daala maraduhu fa anfaqa calaa nafsihi jiradii maku dheeraatayoo wax uu biishay ma jiraa intuu xanuunsanaa iyo lagu baxnaaniyey maya bay dhaheen markaasay waxay yidhaahdeen innaa wajadnaa min mataacihi saxiifatan ayaan ku aragnay fiiha tasmiyatu maa kaana macahu wa innaa qad faqadnaa minha inaa'an min fida alaabtii baa warqadaasaan ku aragnay weelkaasna waa la anahay waa ka waynay markaasay yidhaahdeen maa nadri inamaa awsaa lanaa bishayin annaga waxba ma ogin waa waxbau noo noogu dardaarmay ee wuxuuna na amray inaan idiin dhiibno waana idiin dhiibnay wax aan ka ognahay weelkaasina ma jiraan nebigay usla dood tageen sala allahu calayhi wasalam markaa ayaa aayaddan soo degtay marka iyadoo kala saarayso qoladaa marka wixii dhex maray bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin weelkii baa lagu arkay iyadoo maka lagu iibiyey markii la raad raacayna yaa idinka iibiyey markii la yidhina tamiim iyo cadiy bnu baddaa ayaa la yidhi tuhumkii baa marka meeshaas soo galay sidaasaa nebiga laysugu yimid sala allahu calayhi wasalam riwaayo kale waxay leedahay tamiim ayaa soo islaamay arrintiibuu aada uga qoomameeyey dadkiiba wuxuu siiyey lacagtoodii nus ilee labay ahaayeena wixii la gatay qiimihii shayga nuskiis ee asaga laga rabay ayuu dadkii u magay oo u guday alaabtiina sidaasay ku baxday ee ogaada ayuu yidhi markii arrintaas ay timid qariinadaas ayaa marka aayaddan ay soo degtay oo laba labada jeer markaa qole ay dhaaranayso haddii laga shakiyana qolada kale ay dhaaranayso sababu nusuulka aayadda marka hore waa sidaas aayadda inay muxkam tahay inay mutashaabih tahayna waxaan ujeedaa muxkama inay tahay inay mansuuqo tahay shan qowl ayaa ku jirto abu jacfar ibnu naxaas sida uu ku sheegay kitaabkiisa annaasikh walmansuuq qowlka koowaad wuxuu yahay annahaa muxkamatun aayadda inay muxkamo tahay waa lagu dhaqmaa waxayna tilmaamaysaa xaaladda safarka lagu jiro ee qofka uu dardaarmaayo markay safar lagu jiro qofka safarka ku jirana geeri ay ku timaado ee uu dardaaran rabo inuu dardaarmo wax muslimiina uu markhaati gashtana uu waayo waxaa bannaan inuu markhaati geliyo gaalo waa marka keliya oo ay gaaladu markhaati furi karaan oo markhaatidooda la qaban karo waa xaaladdaas waa haddii qof muslima safar uu ku jiro agtiisa uu muslimiin ka waayo dardaaranna oo u baahdo inuu dardaaran qoro oo iyaga uu markhaati u geliyo alaabtiina uu u dardaarmo uu yidhaha meeshaas gaarsiiye ayb masaladaa marka in qof muslima ou gaal u markhaati furi karo waa halka meel oo diinta markaa laga soo helayo waa meeshaan yani ayaga dhexdooda markhaati ma isu noqonayaan mase isuma noqonayaan mas'alo kale waay laakiin inuu muslim shanigii ka markhaati kaco asaga waa markaan keliya sidaasna marka ibnu cabaas baa laga wariyey abuu muusa alashcari labadaas saxaabi in badan oo aimada kamidana sidaasay ku tageen sida saciid ibnu lmusayab iyo sufyaan thawri abuu cubayd iyo in kaloo aimada kamidoo fara badan qowlka labaadna wuxuu leeyahay aayaddaani waa mansuuqa aayatulbaqara lagu nasakhayo wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i shahaadadii marka waxaa loo shardiyey qof diinkiisa laga raalli yahay gaalkuna diinkiisa lagama raalli ahaa aayadaha baqara ayaa dambeeyey tan marka waa mansuuqa oo aayaatulbaqara lagu nasakhay sidaasna a'imada qaar ayaa markaa ku tageen shahaadatu lkaafiri cala almuslimina laa tajuusu bixaalin yacnii muslim inuu gaal markhaatidii lagu kor dhagaysto marna ma xaalana ma ku bannaano sidaa lafteeda ibnu cabaas ayaa laga wariyey aimada qaarna way ku tageen sidaas ayb macnahaas oo kale ayaana alimaamu shaafici uu ku tegey qowlka yani saddexaad wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkama laakiin ow aakharaanidaas maba ahanba gaalo lagama wado ee macnuhu wuxuu yahay dawaa cadlin minkum oo idinka qaraabadii baa laga wadaa ow aakharaani min gayrikumna waa muslim aan qaraabo la ahayn marka waa laba qolo marka nina uu qaraabo yahay ama haddii la waayo qaraabadii dad aan qaraabadii ahayn oo muslimiina markhaati furayso isaguna marka kaasna waa macno saddexaad waaye wuxuuna farac ka yahay aayaddu inay tahay muxkama waana qowlulxasan sidaas xasanulbasri baa ku tegey qowlka afaraadna wuxuu yahay shahaadada aayadda ay tilmaamayso bimacna alxuduur baa laga wadaa goobjooge inuu ahaado qofka unbis ee markhaati fur ma laga hadlaayay dheheen qowlka shanaadna waxay yidhaahdeen ashahaadatu macnaaha alyamiin markhaatida waxaa laga wadaa dhaar waayo waxay leeyihiin dhaar baaba meesha ku jirta qolada marka aayad waa mansuuqa iyo dhahayo weli iyagu qaraa-inta ay qabsadaan waxaa ka mida waxay leeyihiin ninka markhaatiga amaba la dhaariyaba min shanihi inaan la dhaarinin haddii qofka uu qadiyad ka markhaati furaayo markuu markhaati furo kadib dhaaro sharciga maba ku jirtaba nacam oo qof muslima markuu qof kale u markhaati furayo oo muslima lama dhaarinayo keliya waa la hubinaa inuu hiqo yahay haddii la ogaado inuu hiqo yahay warkiisaa la dhageysanaa waana lagu xukumaa ee in laysku daro markhaati iyo dhaar labadaba laba hal jaanib in markhaati dhaar layskugu daro wax lagu yaqaanayba ma wax lagu yaqaano sharciga ma aha marka waxay leeyihiin aayadda marka waa duruufay ahayd duruuftaasina markii laga baxay waa la nasakhay ayb adu shantaas qowl buu sheegay marka abu jacfar ibnu naxaas weliba asaga waxaad moodaa inuuba u iilanaayo qowlka xasanulbasri oo ow aakharaanida inuu ka dhigaayo marka muslimiin kale wuxuuna yidhaahdaa marka haddaad tiraahdid marartu bicaalimin ayaan soo maray caalim iyo wa aakhara ka kale muxuu noqonaa marka jaahil baan soo miyaa laga wadaa ma laga wado caalimaan soo maray iyo wa aakhara caalim kale ayaan soo maraa laga wadaa labada yacni kan horey kan dambe waa inay isku jinsi yihiin buu leeyahay luqada carabiga laakiin markaas waa goormo waa haddaan gadaal laga sifeynin laakiin haddii gadaal laga sifeeyo sida tan oo kale baabkaas maba ku jirtaba oo tan waxaa la yidhi ow aakharaani min hayrikum baa lagu darin kuwaasoo min hayrikum hadda haddaad tiraa marartu birajulin bicaalimin aan soo maray wa aakhara min aljuhaali haddaad tiraahdid sax waay naam ile wixii kale marka waaba la caddeeyey meeshan gadaal baa lagaga caddeeyey naam ayb shantaas qowlna marka waxay ku jirtaa aayadda labada qowl uon ugu muhiimsan waa muxkam in la dhaho aayaddu waa lagu dhaqmaayo mansuuqa maaha iyo waa mansuuqa in la yidhaaha in badan marka waxay ku tageen inay mansuuqo tahay oo aayatu aayaatulbaqara lagu nasakhay qaar kalena oo saxaabada ay ka mid yihiin aayaddu inay sideeda u taagan tahay haddii duruuftan oo kale ay qofka qabsato laba gaal markhaati waa gelayaan oo wasiyada iyo dardaaranka oo weliba safarka lagu jiro muslimna la waayo shuruudaha marka la helo waa bannaan waa soconaysaa yay dheheen amaa tarkiibka aayadda marka waa kana yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu beynikum idinka dhexdiinna markhaatigiisa markhaatiga dhexdiinna ah idaa goortii xadara ou soo xaadiro axadakum midkiin ou kusoo xaadiro almowtu geeri ay kusoo xaadirto xiina alwasiyati dardaarankii goortiisiina ay kusoo xaadirto mowtka ou ku imaado marka idaa waxaa lagu tacalujinaa shahaadatu xiinadana waxaa lagu tacalujinayaa xadara marka macnuhu wuxuu noqonayaa shahaadatu beynikum idinka dhexdiina markhaatigiisa markhaati furkiisa idaa haddii la markhaati furayo markaa xadara ou soo xaadi ou kusoo xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridii ay ku timaado xiina goortiina ay kuti xiina alwasiyati dardaaranka goortiisana ay ku timaado ithnaani khabar waayo marka shahaadatu khabarkeeda waay ithnaani ay shahaadatu thnayni laba markhaatigood waaye yacni mar markhaati furka dhexdiinna markay geeri ku timaado waqtiga dardaarankana ay geeridaasu timaado markhaati furkaasi ithnaani shahaadatu thnayni laba markhaati furkood waayo labada oo ka sifeey marka labadaooda waa cadlin cadli u saaxiib ah kuwaas oo minkum idinka muslimiinta idinka mid ah waayo ow amase owdan marka waa litafsiil takhyiir ma aha ee labada gaal ee muslim kaa doontaan aad markhaati gashan kartaan ma aha waa tafsiil xaaladaas haddii la helo waa sidii la rabay haddii la waayo sidaana haddana ay noqonin ow amase aakharaani laba kale kuwaas oo min hayrikum idinka kayrkiin ahoo gaaladii waay marka oo aan idinku laba kale oo idinka kayrkiin oo aan idinku diin ahayn ayb in antum idinku haddii darabtum aada soconaysaan fil ardi dhulka korkiisa aada ku safraysaan haddii marka safar aan la joogin oo magaalo la joogo ee qof muslimaa la heli karaa markaas nacam ayb fa asaabatkum ay idin asiibta markaa musiibatu lmowti geerida musiibadeeda ay idinku dhacdo geeridii marka musiibaa lagu tilmaamay geeridu marka musiibo waay nacam dadka marka ay dhacdo wareeraa gelaayo oo dahsha ayaa ku dhacayso oo waxaan la arki jirin baa la arkayaa isbeddel weynaa imaanayo oo geeridu marka musiibo wayn ayb taxbisuunahumaa laba wej baa ku bannaan inaad isti'naaf ka dhigto ama inaad ka dhigto oo aakharaanida inaad kasii sifayso oo markaa aad tidhaahdid kuwaasoo taxbisuunahumaa aada xabisaysaan min bacdi salaati salaada gadaasheeda aada celinaysaan marka isti'naaf marka laga dhigana sidii hore marka hore aan ku waday waayo taxbisuunahumaa waad celinaysaan iyaga min bacdi salaati salaaddii gadaasheedaad celinaysaan salaadan tee waaye marka salaatulcasri waa lagu ayaa loo badan yahay oo lagana macneeyaa ayb oo salaaddii marka inay sidaa loo ay bacda ama salaad kastaba in la yidhaha ay bacda salaati ayb ayb marka shacabi iyo ibraahim unaqaci iyo saciid ibnu jubayr iyo qataade iyo caamatulmufasiriin sidaasay yidhaahdeen lianna jamiica ahli اladyaani yucadimuuna dalika alwaqt diimaha dhammaantood waqtigaas waa weyneeyaan wayajtanibuuna fiihi alxalifa alkaadib dhaarta beentana waa ka dheeraadaan xasanulbasri isaga wuxuu yihi salaatu duhri kadib ayaa loo jeedaa wa qaala sudiyu sudi isaga wuxuu yidhi bacda salaati ahli diinihimaa wa milatihimaa qoladaasaa la fiirinaa diintooda salaadda ayagu ay sheegtaan oo allaan ku caabudaynaa ay dhahaan yaynanba xaqba ahaanine middaas ayagu aaminsan yihiin markay kasoo baxaana la qabanaa marka nacam oo dhaartaan marka ay gelayaan sidaasna sudi ayaa yidhi ayb fa yuqsimaani way dhaaranayaan markaa billaahi allay ku dhaaranayaan ayb labadii baa marka dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan marka alla unbaa lagu dhaarinaa bacdi ahli lcilmi waxay yidhaahdaan marka haddii dhaarta marka waxaa ka muuqanaysa fa yuqsimaani billaahi marka la yidhi inaan la adkeyneynin inaan la adkeyneynin waayo hadda dhaar alla un magaciisa bis unbaa la sheegay wax kaloo lagu sii adkeynayo lama sheegin qaar kale a'immada waxay leeyihin maya waa la adkeynaya waxaa lagu adkeynayaa wax ayagu ay aamin ay ku cabsadaan waa kii nabiga sal ll ly slam yahuudi ku yidhi waladii yani waa kii ku yidhi waladii anzala atawraata calaa muusa waxaan idinku dhaarinayaa allihii towreed muuse kusoo dejiyey xoogaa marka ayagu taas waxbay ka fahmayaan waa cabsi iyo wax inay ku timaadaan laga yaabaa hadduu nasraani yahay nebiyullaahi ciisa allihii nebi ciise mucjizaadka siiyaan kugu dhaarinayaa baa la leeyahay allah laysku dhaarinaa laakiin sifaad kale waa lagu sii adkeyn karaayo allah uu leeyahay subxaanahu wa tacaala fa yuqsimaani way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakisaan laakiin haddii aan laga shakininoo oo wax tuhmo a meesha aynanba imaanin dhaar looma baahanayo markaas haday iska aaminaan dadkii ninkii dhintay dadkiisa khalaas fayuqsimaani way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan in irtabtum haddii aada shakisaan yaquulaani waxay dhahayaan yani xaal ay dhahayaan laa nashtarii ma iibsanayno bihi bishahaadati markaatida bihi billaahina waa labadaa meelba waa loo celiyaa damiirkaas laa nashtarii ma iibsanayno bihi bishahaadati markaatida aw amase laa nashtarii ma iibsanayno bihi billaahi alla ku iibsan mayna magaciisa hamanan dhaartaan alla ku dhaaranayno ku iibsan mayna hamanan lacag walow kaana haba ahaado almashhuudu lahu kan loo marqaati kacayo ama kan lagu marqaati kacayo dushiisa daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba dhowaansho ku u saaxiiba haba ahaado walaa naktumu ma qarinayno sidaasay dhahayaan shahaadat allaahi ilaahay marqaatidiisana ma qarinayno inaa anagu idan in katamnaa in katamnaaha haddii aan qarinno markaatidaa alleh la min al aatimiina kuwa markaa dembaabaan ka mid ahaanaynaa kuwa dembaabay baan ka mid ahaanaynaa fain cuhira calaa anahuma istaxaqaa ifman faakharaani yaquumaani maqaamahumaa fain cuhira haddii la ogaado oo yacnii la daalaco oo la ogaado calaa annahumaa labadooda haddii lagu ogaado korkooda istaxaqaa inay mutaysteen ifman dembi been inay mutaysteen ama dembi mutaysteen haddii lagu ogaado korkooda fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskooda istaagayaan min aladiina kuwaasoo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa ay xaqa ou dhaboobay alihmu dembiga calayhim ay fiihim liajlihim iyaga dartood kuwaan ou dembiga ugu dhaboobay laba ka mid a labadaa marka maxay yihiinna alowlayaani humaa ayagu alowlayaani waayo kuwa ugu dhow meydka ninkaa dhintay qaraabadiisa kuwa ugu dhow waayo xarafkan istaxaqa waxaa ku jirta laba qiraa'o qiraa'at ljumhuur ustuxiqa waayo sabcada toddobada marka laga reebo xafs can riwaayada xafsa xafs can caasim caasim waa qaariga xafsana waa raawiga raawiga xafs can caasim qiraa'ada uu aqriyey xarafkaa marka laga reebo inta kale ustuxiqay aqriyeen mabni lilmajhuul xafs can caasim baa istaxaqa bis aqriyey alowlayaanina waa muan waa tahniyatu owlaa waayo waxaa sidaa akriyey marka alowlayaani iyadana quraa'da badankood saasay akriyeen marka laga reebo xamza iyo shucba can caasim ayagu waxay akriyeen min aladiina istuxiqa calayhim lwaliina alwaliinay akriyeen xarafkii kelmadiina waa nasbiyeen oo fii maxalli nasbin bay ka dhigeen yani kelmadiina waa jamcu awal waa jamcu awalin ila awaliina marka la yidhaha waa jamc ayb labada qiraa'adkaas baa ku jira marka xuruufahan marka middan hadda annaga aan ku wadno xafs can caasim oo masaaxiftan hadda iska mutawafirka ba sida badan ku taallo macnaheedu marka wuxuu noqonayaa fa in cuhira haddii lagu ogaado calaa annahumaa labadaa dhaartay korkooda ima yacni istaxaqaa inay mutaysteen ifman dembi inay mutaysteen haddii lagu ogaado tuhum baa soo baxay qariinaa timid fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskooday istaagayaan kuwaas oo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa istaxaqa marka haddii qiraa'adan lagu socdo waxaa lagu awilayaa istaxaqa bimacnaa xaqa istaxaqadaa marka faacilkeeda aawo waa muqadar istaxaqa alimu ay xaqa alimu dembiga oo waajibay waay calayhimna maxay noqona ay fiihim kuwan dartood kuwan dartood oo dembiga ku ugu waajibay marka calayhimtan bimacnaa fiihim waayo ay liajlihimna waayo macnaha kuwan marka dhaarta beenta galay ee lagu ogaaday ismiga iyo dembiga mutaystay maxaa dembiga oo ugu waajibay liajli man iyo ugu waajibay kuwan dartood markhaatidan ay qariyeen oo ninkaa dhintay dadkiisa ayay dembi ka kasbanayaan soo maaha xaggooda marka calayhim ay fiihim waayo marka macnaha al owlayaani marka waxay noqonaya khabar oo mubtadaad usoo qadaraya humaa al owlayaani yani kuwan marka yacni dembiga lagu mutay oo ayaga dartood dembiga loo mutay humaa ayagu al owlayaani waayo labadii meydka u dhoweyd waayo marka laba meydka u dhow oo dad ugu dhow oo ayaga dembigana qoladan ay lagu tuhmaya ee ay ka gelayaan ayaa istaagayaan ayagaa dhaaranaya dhow marka tafsiirkaas marka sidaas uu raaca halkaan haddii marka qiraaa qiraa'atuljumhuur haddii lagu socdana macnuhu wuxuu noqonayaa fa aakharaani laba kale laba kale ayaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa kuwan horee dhaartay booskooda kuwaas oo min aladiina kuwii ah min aladiina kuwii ka mid ah ustuxiqa la mutaystay la mutay alimu dembiga la mutay calayhim ay fiihim liajlihim iyaga dartood dembiga loo mutay yaa dembiga mudanaayo kuwii dhaarta beenta dhaartay yaa loo mutay dembigii marka oo yani laga galay kuwaan manuu marka farqi weyn uma dhexeeya alowlayaani humaa iyagu alowlayaani waay labada meydka ugu dhowaanshiyaha badan qiraa'ada xamze iyo shucbana shucb can caasim iyo qiraa'ada xamzena alwaliina marka la macneeyo maxay noqonay aladiinadaa laga bedelaa markaas fa aakharaani laba kalaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskooda kuwaas oo min aladiina kuwii ka mid ah istaaq ustuxiqa la mutay alimu dembiga la mutay calayhim ay fiihim iyaga dartood iyaga dartood alwaliina min alwaliina kuwii horena horena ka mid ah kuwii hore yaa waaye marka alawaliina haddii sidaa loo macneeyo iyay noqonayaan kuwii hore waxaa weeyaan fa aakharaani kuwii lasoo yiri yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu beynikumta ama fa aakharaani yaquumaanidaas ayaa marka ay u ayuu u noqonaan alawaliina marka la yidhaha aladiinadaa marka saas looga bedelaan ayb ayb ama aladiinadaa laga sifeynaa haddii la doono inay kuwa yani kuwa hore ay maxay ku yihiin kuwa hore liannahum dukiruu fii sadri اlaayati baa lagu sheegayo itnaani dawaa cadlin minkum aa la yihi kuwaan ma ogtahay meydka u dhow muslimiin waa eegan marka alawaliina binisbati yani markii labadii la kala sheegayay shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowtu xiina alwasiyati itnaani yaa la hormariyena dawaa cadlin minkum maadaama iyaga dikriga lagu hormariyay saasaa alawaliin loo yidhi qiraa'adka towjiihooda saddexda qiraa'e sabciyadana sidaas waay ayb fayuqsimaani way dhaaranayaan marka qiraa'ada xafse keliya waxay uga duwan tahay istaxaqada in la awilo waayo na oo bimacnaa xaqa lagu awilo waayo na amaa ustuxiqa marka la yidhaha ma u baahna iyada ta'wiil fa yuqsimaani way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan labadan marka meydka xigto oo dad u xigo ayaa istaagayo hadday iyagu qaraa-inaya wax ay helaan in wax la khiyaanay iyo ay ogaadaan ayagaa istaagaya marka fa yuqsimaani waa dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan yaquulaani waxay dhahayaan yani fa yuqsimaani dhe way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan waxayna dhahayaan markaa yaquulaani la shahaadatunaa innaga marqaatigeenna ayaa axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa iyaga marqaatigooda ka xaqnimo badan labadan marqaatigooda wamactadaynaa ma xadgudbin innaga inaa anagu idan haddii aan xadgudubno la min adaalimiinaan ahaanaynaa kuwa dulmiga falo dalika alamru arrinku daalika kaagaas waay ama daalika kaagaasba dheh ayaa adnaa u dhowaansho badan an ya'tuu inay la imaadaan bishahaadati marqaatidii calaa wajhihaa wejkeedii ay ula imaadaan qaabkeedii saxda ahaa inay ula imaadaan kan kaagan ayaa ku habboon marka daalika kaagaas ayaa adnaa u dhowaansho badan an ya-tuu inay la imaadaan labadii hore waayo oo markhaatida lasoo gashtoo gaaladaba ahaa kuwaas yacni maadaama dhaarta ay ka soo noqonayso ayaga ay og yihiin xukunka marka saan loo kala dhigdhigay baa waxaa la leeyahay maadaama in dhaarta ay kasoo noqon karto qolada kale ay dhaaran karto oo ayaguna meeshaas ay ku fadeexoobayaan cabsi ay ka cabsanayaan darteed baa laga yaabaa marka inay markhaatida aynan khiyaanin markaas nacam ilaa sharci bay og yihiin ma ogtahay nacam daalika kaagaas baa adnaa udho ku dhowaanshiyo badan an ya-tuu inay la imaadaan bishahaadati markhaatiga calaa wajhihaa wejkeedii iyo sideedii saxda ahaa korkeeda inay ula imaadaan ow amase yakhaafuu inay cabsadaan ow an yakhaafuu inay cabsadaan an turadda in la celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahooda ka gadaale la celiyo waataqu llaha alla ka cabsada wasmacuu maqla wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay marka an ya-tuudaasi labadii shaahidee hore ayuu u laabana maxaa loo jamciyey laakiin biictibaari sinfi wanooc sinfiga iyo nooca aa la fiiriyey ayb waqiila waxaa la yidhi laa yacuudu calayhimaa bikhusuusayhimaa labadan si gaar ahaaneed ugu noqon maaye bal ila naasi caamatan dadkoo dhan ilaa xukunkan dadkoo dhan oo u yaalaa dhinacaasna waa laga muraaceeyey marka waa waaawljamciga ayb taqdiirkuna marka wuxuu yahay dalika adnaa an yaxdara annaasu lkhiyaanata taasaa ku habboon dadka inay khiyaanada iska ilaaliyaan waayo haddii intuu wax khiyaano markhaati beena uu furo hadhow la arko wixii uu xaday oo meelaha lagu iibinayo lasoo raad raaco ee dhaar dambe ay ka dambayso uu ogaado xoogaa marka inuu istoosiyaa laga yaabaa dadku waa ka cabsadaan qadaha qadaaga sharciga marka uu jiro dad badan alla kacabsiga waa ku yaryahay laakiin waxay ka cabsanayaan maxkamadda sharcigan laakiin maxkamaddu haddaynan sharci lahayn oo ay iska sharci beesho wax macnoy ku dhisan tahay ma lahan waataqu llaha alla ka cabsada wasmacuu alla maqla oo ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisa maqla wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay aayaddan marka taraakiibteedu sidaas waaye fiqigeeduna waa saas sababu nusuulka aayadduna sidaas waaye muxkamnimadeeda iyo mansuukhnimadeedana waa ka soo hadalnay yowma yajmacu allahu rusula fayaquulu maada ujibtum ilaahay ka cabsada oo maqla waataqu llaha wasmacuu wacdahu ilaahay wacdigiisa maqla waxdaruu ka digtoonaada yowma maalin ka digtoonaada xaggaasay la socotaan marka waataqu llaha wasmacuu waxdaruu ka digtoonaada yowma maalin dabari marka yowmada halkaas ku tacallujiyey waxaa kaloo bannaan in la yidhaha udkuruu xusa yowma maalin xusa waxaa kaloo lagu tacallujin karaa wallaahu laa yahdii ilaahay ma hanuuninayo alqowma alfaasiqiina ma hanuuninayo yowma maalin ilaahay ma hanuuninayo oo dariiqa jannada ku hanuunin maayo intaba waa yowmadan waa lagu tacallujin karaa ayb yowma maalin ka digtoonaada oo ka cabsada yajmacu llaahu alla ou ururinaayo alrusula rususha ou ururinaayo oo maalinka ou usoo ururinaayo dhexdiisa uu soo ururinayo fayaquulu alla ou dhahayo maadaa maxaybaa ujibtum la idiin jawaabay ay aya ijaabatin jawaabtee oo ujibtum la idiin jawaabay idinka qaaluu waxay dhaheen ambiyadii laa cilma cilmi lanaa annaga nooma sugnaanin ilaahu wax walba adaa og innaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqankii ku cilmiga badnaa baa tahay mowqif marka rahiib oo aada u cabsi badan waayo haddii rusushii la su-aalayo kuwii iyaga rususha loo diray maxaad u malaynaya marka ayb falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin kuwii la dirayna waa la su-aalaa kuwii iyaga loo dirayna waa waa su-aali doonaaba waa la leeyahay yowma maalin ka digtoonaada yajmacu llaahu alla uu ururinayo alrusula rususha uu ururinayo oo maalintaa dhexdeeda uu soo ururinayo fayaquulu uu dhahayo alleh maadaa ajabtum maadaadan marka waxaa la yidhi intisaabu intisaabuhu waxaa weeyaan intisaabu intisaabu masdarihi masderkiisa waxa nasbiyaa ka nasbinayo calaa macnaa aya ijaabatin ujibtum maadaadaan ayuu wuxuu rabaa inuu ka dhigo maada keligeed ama iyadoo wada socotou rabaa inuu ka dhigo masderiya wax masder ka dhalaalsamaayo maada istifaamka ku jirto iyo maadaada isla socoto istifaamku istifaamiyada ah iyadu mas yacni masder ma ka dhalaalsami karaa waxay leeyihiin macaanideeda waa ka mid tahay masderiye inay noqoto wax jawaab ana hadda meeshaani haddii jawaab la rabo waxaa la dhihi lahaa bimaada ujibtum bimaada ujibtum war maaa yani rusulay maxaa la idinku jawaabay baa la dhihi lahaa bimaada ayaa la dhihi lahaa lama dhihin marka waqiyaamu ma alistifaamiya iyo wamaada maqaama almasdari jaa-izun waa bannaan yahay kutubta marka macaaniga iyo ka hadasho sidaasay dhahaan marka fayaquulu ou dhahayo alle maada ujibtum aya ijaabatin jawaabteebaa ujibtum laydin jawaabay idinka qaaluu waxay dhahayaan laa cilma qaaluu waxay yidhaahdeen sidii wax dhacay baa laga dhigay litaxaquqi wuquucihi qaaluu waxay yidhaahdeen laa cilma ogaa lanaa annaga nooma sugnaanin maxay marka sidaa uleeyihiin rususha ma oga miyaa laba macnoba waa ku jirtaa waa og yihiin markii ay joogeene laakiin markii ayagu ay dhinteen gadaashood wixii dhacay ma oga ilaahay unbaa garanaya macnahaas inay ka wadaan macnaha labaadna waxay tahay dee ilaahay baa la hor joogaa cilmi iyo wax walba marka tafwiid waa in ilaahay un loo bandhiga markaa wixii ayagu ogaalkoodii bayba markaa intay xagga iska dhigeen ee ilaahay markuu su-aalaya asaga ma wuxuu u su-aalaya inuusan ogeyn maya waa ogyahay si iyaga ka badanu uu ogyahay marka laa cilma lanaa markay leeyihiin waa isdhiibitaan marka ilaahu annaga wax cilmi maba lihin oo ogaalka dhabtaa adaaba og adaa naga og waayo rabbiyow innaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan kan ku cilmiga badanaa tahay id qaala allahu yaa ciise bna maryam adkur nicmatii calayka wa calaa waalidatik udkur xus id waqti qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryamo ahaayow udkur xus oo sheeg sheeg nicmatii nicmadeyda calayka dushaada aan ku nicmeeyey iyo wa calaa waalidatika midii ku dhashay adiga hooyadaa dusheeda aan ugu nicmeeyey xus id waqti aan aan kugu nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyey adiga biruuxilqudusi ruuxdii dahirnayd waa jibriil aan kugu xoojiyey tukallimu xaal aada la hadlayso annaasa dadka xaal aada la hadlaysay filmahdi dharabta dhexdeeda aad kula hadlaysay wa kahlan wa filkuhuulati garmadownimadana aada kula hadlaysa dhexdiisa yani adoo yaroo dharabta ku jirana waa la hadashay adi adiga oo garmadoow oo shaab ana waa la hadashay waid waqti xus callamtuka waid waqti aan kugu nicmeeyey callamtuka aan ku barbaray adiga alkitaaba kitaabkii aan ku baray alkitaaba marka qoristana waa noqon kartaa kitaabka towreed iyo injiil in loo jeedana jinsiga kitaabka waa noqon karaa waalxikmata xikmaddii aan ku baray watowraata towreed aan ku baray iyo walinjiila injiil waid waqti aan kuu nicmeeyey ama wadkur xus id waqti takhluqu aada uumaysay aad yacni suureynaysay waid waqti aan kuu nicmeeyey dushaadaan ku nicmeeyey takhluqu aada qaabaynaysood suuraynaysay min addiini dhoobada xaggeeda aada ka suuraynaysay suuratan suurad suuradda oo ka hay-ati dayri shimbirka hay-adiisa oo kale ah biidnii aada ku suuraynaysay marka aniga idinkayga fatanfukhu aada afuufaysay fiihaa yacni suuradaa dhexdeeda aada afuufaysay fatakuunu waxay ahaanaysay hiya iyadu suuradu dayran shimbir bay ahaanaysay biidnii aniga idinkeygayna ku ahaanaysay qiraa'ada naaficna fayaku fatakuunu daa'iran biidnii fatakuunu wuxuu ahaanaya daa'iran shimbir buubaayo biidnii aniga idinkeygau ku ahaanayo ayb wa tubri-u aada yacni markaa aada shaafinaysay ood beri yeelaysay al akmaha midka indhala-aanta ku dhasho oo ishaba aynan u jeexnayn oo indhala-aanta ku dhashayna aada markaa yacni shaafinaysay oo aada mid beri ah oo ceebka beri ah aada ka yeelaysay wal abrasa midka baraska qabo biidnii aniga idinkayga aada markaa ku shaafinaysay waid waqti tukhriju aada bixinaysay almowtaa kuwa dhintay biidnii aniga idinkayga aada kusoo bixinaysay qum biidnillaahi buu dhahaya waid waqti yaan kugu nicmeeyey kafaftu aan celiyey bani israa'iila reer bani israa'iil canka xaggaaga aan ka reebay oon ka celiyey marka inay ku dhibaan oy ku dilaan ay rabeenoo xaggaagaan ka celiyey marka id waqti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad aada ula timid faqaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen kafaruu kufriyey kuwa aaminhum xaalay iyaga ka mid yihiin in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa sixrun sixir maane sixirka oo mubiinun cad suuratu aali cimraanaan inta badan kusoo marnay nicmooyinkan ilaahay nabiyullaahi ciisa uu siiyeyo isaga iyo waalidkii yani maryam oo hooyadiis ahayd jibriil baa lagu xoojiyey dharabta iyo garmadownimada dhexdeedana waa kula hadlay dadka kitaabkan alla waa baray kitaabadii iyo qoraalkii xikmaddii buu baray towreed injiil buu alla baray waid takhluqudaas marka khalqigu hadda waa taswiir iyo suurayn dhoobo qoyan ayuu marka wuxuu ka sameynaa marka suurad shimbir oo kale u sameynaa markay sidaas noqoto ayaa marka uu afuufayaa wixii marka uu sidaa yeelay uu afuufo ilaahay ruux buu gelinaa waa haadeysaa meeshaas marka khalqi ilaahay keyrkii in loo sugaayo ma aha koonkan hal khaaliq buu leeyahay waa allah subxaanahu watacaala ciise isagu khaaliq ma ahayn aayadda kale fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin dhahaysana alkhaaliqiina bimacna almusawiriina waay waa kuwa qaabka iyo shaybka iyo designka kuwa sameeyaa laga wadaa marka bani aadamku taswiir iyo design iyo waxbaa samey karaan luqada carabigana marka khalqiga in macnahaas loo macneeyo ashcaar fara badan oo carabtu ay yacni tirisay ayaa jiro oo ayacni khalqiga oo bimacnaa taswiir loo jeedo aayaddanna macnaheedu macno kale ma aha waa sidaasna waid waqti aan kugu nicmeeyey xus adiga korkaaga takhluqu aada aada qaabeyneysay min addiini dhoobada xaggeeda aada ka qaabeyneysay suuratan suurad suuradda oo ka hay-ati dayri shimbirka hay-adiisa oo kale ah biidnii taa lafteeda aniga idinkaygaad ku samaynaysay iyo amarkayga ayuu alla leeyahay fatanfukhu waa afuufaysay fiihaa suuradaa dhexdeedaad afuufaysay fatakuunu waxay ahaanaysay suuradu dayran shimbir biidnii aniga idinkaygay ku ahaanaysay ay bicawnii calaa daalika wa cilmin minii kaalmadeyda aniga iyo ogaalkayga ayay sidaas ku noqonaysay marka hadda ciise isaga waxba iskama abuuri jirin amar alla unbuu ku socday saas yeel sidaas samey isaguna wuxuu ku qowlayay markaas ilaahay idinkiisa inaanu marnaba uunan ka baxaynin oo rabbi idinkiisa ayuu wax ku sameynayay waxyaabahan oo dhan wa tubri-u waxaad shaafinaysay al akmaha midka indhala-aanta ku dhashay wal abrasa baraska kan qaba biidni aniga idinkayga waid taqru waid tukhriju lmowtaa waid waqti yaan kuu nicmeeyey korkaaga tukhriju aada bixinaysay almowtaa kuwa dhintay biidni oo qubuurahoodaad kasoo bixinaysay biidni aniga idinkayga oo adig wax kuu gaar ah oo istiqlaalan ah u leedahay ma ahayn anaa mucjizo kaaga dhigay buu alla leeyahay marka biidniidan baa nasaarada radis ku ah marka waid waqti kafaftu aan reebay bani israa'iila reer bani israa'iil canka adiga xaggaaga aan ka reebay xaggaaga aan ka celiyey id waqti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad aada ula timid faqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa sixrun sixir maahane sixirka oo mubiinun cad waid awxaytu ila alxawaariyiina an aaminuu bi birasuulih wadkur xus id waqti awxaytu aan u waxyooday ila alxawaariyiina xawaariyiintii xawaariyiinta marka waa atbaacu ciisa alkhulas dadkii nabi ciise raacay daacadda u ahaa dharkooda oo markaa cadcadaa oo ay wadan jireen oo baftaysnaa darteed baa saa loogu magacaabaa la yidhi suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay wadkur xus id waqti awxaytu aan u waxyooday waxyigaan marka waxyu ilhaam waayo ayagu nabiyaal maynan ahayn ay alhamtuhum macnuhu sidaas waaye markaan ku ilhaamiyey ila alxawaariyiina xawaariyiintii xaggooda markaan ku ilhaamiyey an aaminuu bi oo an amray an aaminuu ay aaminuu rumeeya bi ani rumeeya wa birasuuli rasuulkayga rumeeya qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay washhad markhaati kac markhaati fur biannanaa annagu muslimuuna kuwa hoggaansamay inaan nahay sidaa ka markhaati kac id waqtina xus qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii ay yidhaahdeen yaa ciisaa ciisow ibna maryama ciisihii ibna maryama ina maryama ahaayow hal yastatiicu ma awoodayaa rabbuka rabbigaa ma awoodaa an yunazila inuu soo daadejiyo calaynaa annaga korkeenna maa-idatan xeero cunto ay ku jiraan min asamaa'i samada xaggeeda uu kasoo dejiya ma awoodaa rabbigaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa itaqu llaaha alla ka cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaan rabnaa oon doonaynaa an na'kula inaan ka cunno minhaa xeerada xaggeeda aan ka cunno wa tadma-ina ay xasisho quluubunaa quluubteennana ay xasisho oo iimaanka aada ugu xasilo wa naclama aan ogaano an qad sadaqtanaa anhu sha'niye qad xaqiiqehe sadaqtanaa inaad noo run sheegtay wa nakuuna aan ahaano min ashaahidiina kuwa ka markhaati kaco calayhaa xeeradaa korkeeda meeshaa marka xawaariyiintii qisadoodii baa la gelayaa suuraddan magaceedana qisada uu ku dhex jiro alla alla subxaanahu watacaala aayadda hore wuxuu ku tilmaamay xawaariyiinta inuu ku ilhaamiyey oo uu amray ama waid awxaytuda waxay noqonaya ila alxawaariyiina calaa alsinati rusul rusushii aan alla uu soo diray carabkoodaan ugu waxyooday waa iyaga an aaminuu bi ay aaminuu rumeeya bi aniga rumeeya wa birasuuli rasuulkayga rumeeya qaaluu waxay yidhaahdeen xawaariyiintii aamanaa waan rumaynay washhad markhaati fur oo markhaati kac biannanaa annagu muslimuuna inaanaa kuwa hoggaansamay marka way islaameen laakiin iimaanka si fiican qalbigooda ma u gelin weli laakiin islaamnimadii waa la imaadeen sidaas waa hadal tafsiir aayadda dambaana tusayso oo weli gaalnimadii iyo waxyaabihii ay markaa kasoo islaameen wax kamida in qalbigoodu oo wax kaga harsanaa ayaa aayadda dambe culimada qaarkood marka ay ka tilmaameen ay ka fahmeen id qaala alxawaariyuuna udkur xus id waqti qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii ay yidhaahdeen yaa ciise bna maryama yaa ciisa ciisow ciise ibna maryama ahaayow hal yastatiicu ma awoodayaa rabbuka siiqadaan marka siiqo oo qof aan ilaahay aqoonin war uu ku hadlo waay daahirka siiqadan waayo rabbi waxaas ma awoodaa inaad tiraahdid maxay ka dhalanayna qofkii rabbi yaqaano maba dhahayaba saas leanna ilaahay wax kasta waa awoodaa in allaha calaa kulli shayin qadiir laakiin iyaga maadaama dad gaalnimadii ka soo baxay un ay yihiin waxyaabo marka aynan garanaynin waxyaabaha t- noocan oo kale ah weli waxyaabihii wixii ay ku jireen qa- quluubtooda uga harayay ka mid tahay nacam qiraa'ada marka hal yastadiicu rabbuka marka la akriyo waa sidaas waa laba qiraa'o sabciyataani baa ku jirto quraa'da badanaa saanay akhriyeen kisaa-i baa wuxuu akhriyay hal tastadiicu rabbaka macnuhuna marka muxuu noqona hal tastadiicu ma awoodeysaa nabi ciisow rabbaka an tas'ala rabbaka rabbigaa inaad noo su-aashid an tas'ala lanaa rabbaka qiraa'adaas marka wax ishkaala maba ku jira laakiin qiraa'at ljumhuur ahlucilmigu marka waa isku khilaafeenoo ee xawaariyiintu horta ma shakiyeen mas ma shakinin warkoodaan hal yastadiicu shaki ma yahay mise maaha alimaamu dabari wuxuu u iishay inay shakiyeen oo isagu markaa wuxuu yidhi wuxuu leeyahay yacni ma aynan ogeyn oo waxyaabaha marka de ay ka quluubtooda aanay ku xasilin oo aynan ogeyn laba arrin hal yastadiicu rabbu kadaas iyo iyo wanaclama an qad sadaqtanaada dambe iyo wuxuu leeyahay marka waxaan ka garanaynaa buu leeyahay min qiilihim anahum lam ya warkoodan waxaan ka garanaynaa anahum lam yakunuu yaclamuuna inaynan ogeyn ana ciisa qad sadaqahum ciise inuu run u sheegay waladma'anat quluubuhum ilaa xaqiiqati nubuwatihi nubuwada ciise xaqiiqadeedana quluubtooda inaynan ku xasilin falaa bayaana abyanu min hada alkalaami wax ka cad hadalkan ma jira buu yidhi fii ana alqowma qowmku kaanuu qad khaalada quluubahum maradun wa shakun qowmka wuxuu yihi quluubtooda jiro iyo shaki ayaa dheehay fii diinihim diinkooda dhexdiisa ayb iyo wa tasdiiqi rasuulihim rasuulkooday u rumeeyaan shaki baa ka galay wa anahum sa'aluu maa sa'aluu min dalika wixii ay su-aaleen ayay su-aaleen ikhtibaaran imtixaan ahaan imaamu dabareesaw saas halkaas u maray haddii marka sidaan laga qabto waxay daliil u tahay arrintaani waxaa dhici karta qofka inuu soo muslimo gaalnimadii uu ka soo baxay ictiqaadaadkoodii wax ka mid a oo uunan gaalnimoba u malayneynin inuu hore u wato gaalnimadii uu ka soo baxay wax kamidoo hore u wataa laakiin ma oga asaga islaamnimadii iyo istislaamkiina waa laga helay ogow nacam ilaa islaamnimadu iyo iimaanku waa kala duwan yihiin islaamnimada marka waa istislaamka daahirka ah istislaamkii daahirka ahaayay la imaadeen xawaariyiintii gaalnimadii de shakigan iyo warkan iyo waxay ku tusayaan marka caqaa'idkoodii ay ka soo baxeen baqaayaad uga haray wey maca dalikana ibnu cadiya isaga wuxuu leeyahay marka zamaqshari laga reebo zamaqshari isaga wuxuu yihi xawaariyiintu maba islaam inuu qabay laakiin ibnu cadiya wuxuu leeyahay culimada dhammaantood laa khilaafa axfaduhu fii ana alxawaariyiina kaanuu mu'miniina khilaaf ma ogi buu leeyahay inay mu'miniin ahaayeen ku jiro marka mu'miniinay ahaayeen maca dalika waxbaa uga baaqi ahaa gaalnimadii ay awal ku jireen iyo jahligii ay ku dhex jireen waxbaa marka ka soo baxay siiqadaasna waxaa laga fahmaa sida nebiyullaahi ciisa uga reebayo inay muslimiin ahaayeen waayo wuxuu leeyay qaala taqu llaha in kuntum mu'miniin siiqadan mu'miniinta wax looga reeba yaa ayuha aladiina aamanuu taqu llaha wadaruu maa baqiya min arribaa in kuntum mu'miniin soo lama dhihin yaa lala hadlaa muuminiintaa lala hadlaa soo maha mucallimina qisadaani wuxuu ku keenay marka acdaarta jahliga uu ka hadlaayo kitaabkiisa rafcu lishtibaaha oo uu si fiican u lafa guray masaa-ishaas uu soo qaaday qisadan warka dabarina marka meelo dabcan uu ka tacliiqiyey oo ka naqdiyey waa jiray laakiin isaga madmuunka sidaasuu tawjiihiyey waxbana kama duwana qisadan qisadii daatu anwaad oo saxaabadii soo islaamtay nebigu isagoo xunayn u socdo waa kii saxaabo markaas yani islaamnimada ku cusub ayaa waxay soo mareen geed weynin badanoo ayay soo mareen markaasay dhaheen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad rasuul ilaahayo waxaad noo samaysaa geed daatu anwaad sida ay mushrikiintu daatu anwaad u lahaayeen ayago ilaa waxaasay yaqaaneen mogtaha qofku hal mar wixii kama wada go-aye mushrikiinta marka geed ay seefahooda sura jireen oo ay nafci iyo dur ka raadin jireen geedahaas barakadooda ayaa ay qabi jireen markaasay yidhahdeen rasuul allow annagana maad geed noo samaysid aan seefta suranno oon barako ka raadino nafciye waxaas nebigu maqaaladooda wuxuu ka yidhi hadalkaas kufri inuu yahay oo wuxuu yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waxaad tidhaahdeen waxay muuse reer bani israa'iil ku dhaheen ilaah noo sameeyaad idhahdeen buu yidhi rasuulkiina ma dhihin maadaama aada soo islaamteen adinkoo shirkigii weli wato aada soo islaamteen islaamkiina waxba kama jiro ma dhihin rasuulka sal l slam qolooyinkan marka muslimka gaalaysiiye mujtamaca waxay yidhaahdaan dadkan waxaan ku waxaan u gaalaysiinaynaa marka horey soo islaameenba ama ilaa ilaha illaahuda ay ku qowlayaan shirki bay wataan oo shirkigii kamaynan toobad keenin fain taabuu waaqaamu salaata waatawu zakaatay keenayaan markaas fain taabuu maxay tahay marka nacam ay cani shirki qof gaal ahaa inuu shirki kasoo toobad keena maxaa lagu fahmaa shahaadateynkaa lagu fahmaa wax shahaadateynka looga fahmi og yahay ma jiro gaal buu ahay waxdaaniyadaa loo inkiri jiray waa ashhaatay waa ka toobad keenay shirkiga ilaa innaga taasaan u jeednaa mogta daahir ah shahaadateynkii markuu la yimid marka waana iltisaamay macnaheeda laakiin ma dhici kartaa ninkan maadaama uu hadda dhow soo islaamay wax allaale wixii hore u yani uu haystay yani asalka ma ogtahay kelimatu laa ilaha illa allah waxaa daruuri u ah in la fahmo kelimatu ilaah iyo kelimatu cibaada soo maaha qofkaani markuu soo islaamayo kelimatu ilaah si walba uma yaqaano waxaa laga yaabaa macaanideeda biljumlati inuu fahamsan yahay macnaheeda laakiin tafsiil ahaan inuuna u fahmaynin waxaana ku tusaaya cadi bnu xaatim markii uu soo islaamay waa kii nebigu akrinaayo uu maqlay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaahi markaasuu yihi rasuul allow ma aynan ka dhiganin rabbiyaalo culummada iyo ruhbaanta rabbiyaalo lagama dhiganin kamaynan dhiganin nasaaradu markaasuu nebiga yidhi miyo miyaynan ahayn inay u xalaaleynayeen wuxuu alla ka xarimay oy ka xarimayeen wuxuu alla u xallilay su oo ayaguna markaa ay ku adeecayeenay raacayeen haah buu yidhi fa tilka cibaadatuhum cibaadadooda waa taasaa yii marka cadi ibnu xaatim inay arrintaa cibaado tahay ma ogeyn shirkii aada la soo islaamtay maa la dhahaan adoo wato waxaagii qofku wixiisoo dhan yacni islaamnimadu kelimadu tawxiidka marka lagu dhawaaqaayo iltizaam mujmalay rabtaa qofkaani hadduu kelimadda macnaheeda iltizaamay ku dhawaaqay islaamnimadiisaa loo qiraa wixii kasoo fula markaa oo wixii awal uu ku jiray caqaa'idkii hore waxyaabo marka uunan ogeyn inay cibaa noqon karaan shirki iyo markay ka imaadaan markaasaa loo sheegaa hadda kadib islaamna lama dhahayo amhiladeeda tanaa ka mida qisada daatu anwaadaa ka mida ayb qaar baa marka waxay leeyihin daatu anwaad ma samaysanin geedka maynan caabudinay ku leeyihiin laakiin taa waxaa looga jawaabi karaa adigoon geedba caabudin haddaad tiraahdid marka inaad yacnii ilaah hebelow ilaah ii sameey haddaad tiraa aan caabudno markaasuu gaaloobaa qofka waayo kufriga iraadatulkufri qofka inuu gaalnimo doono waa kufri laakiin qoladaani waxaan maba ogaba iyagu inay macnihii cibaadada inay soo gelaysaynan fahamsanayn su suuradan ayb macnahaas marka waa laga bixiyey macnaha labaadna waxa uu yahay lam yaquuluu hada calaa wajhi shaki warkaan hal yastadiicu rabuka shaki ahaan umaynan dhihin waana midda baqawi uu sheegayo uu leeyahay wlam yaquluuhu shaakiina fi qudrat اllahi caza wajala walaakin macnaahu hal yunazilu rabuka am laa rabbi ma soo dejinaa mase ma soo dejinayay su-aalayaan kamaa yaquulu rajulu lisaaxibihi qofka sida uu saaxibkiisa u yiraahdo hal tastatiicu an tanhada maci war ma awoodi kartaa inaad ila istaagto bimacnaa marka wuxuu ujee wahuwa yaclamu anahu yastadiicu inuu awoodo waa ogyahay wainamaa yuriidu hal yafcalu miyay samaynay masemayaa laga wadaan hadda adaad maalan tiraawar hebelow koobkan miyay soo qaba kartaa maahan inaad ka shakisan tahay inuu soo qaba karo laakiin waxaad ka wadaa calaa sabiili alcardi usluub ahaan iyo edab ahaan aad u weydiineysaan sidaasna waa macno labaad macnaha saddexaad wax xooga male kaas oo waa midda zamakshari uu leeyahay maba aynan islaamine waa iska sheegteen un islaamnimada warkaas laakiin war lagu raacay maano ibnu cadiya wuxuu yihi laa khilaafa axfaduhu fii ana alxawaariyiina kaanuu mu'miniin labadaa qowl in waa shakiyeen in la yiraa iyo may ma shakinin in la dhaho calaa sabiili shaki umaynan dhihine bimacnaa hal yastadiicu hal yunazilu rabukay ka wadaan qiraa'ada marka kisaa-i iyada war male iyada hal tastadiicu ma awoodeysaa ciisow rabbaka an tas'ala rabbaka rabbigaa inaad su-aashid an yunazila inuu soo daadejiyo calaynaa annaga korkeenna maa-idatan inuu noo soo dejiyo xeero mina samaai samada xaggeeda uu nooga soo dejiyo qaala wuxuu yihi itaqu llaha alla ka cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaan rabnaa an na'kula inaan cunno minhaa xaggeeda aan ka cunno watadma-ina ay xasisho quluubunaa quluubteennana ay xasisho wanaclama aan ogaano anhu shaniya qad xaqiiqahe sadaqtanaa inaad noo run sheegtay wanakuuna aan ahaano min ashaahidiina kuwa markaatida ka ah kuwa markhaati furo calayhaa yani xeeradaa korkeeda ka markhaati furo soo degitaankeeda hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi